madaxweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qorqoor ayaa shir gudoomiye shirka golaha wasiirada dowladda galmudug shirka ayaa ugu horeyn waxaa warbixin looga dhageystay wasaaradda amniga gudaha oo ka warbixisay amniga guud ee galmudug iyo wax ka qabashada colaadaha qabiilka ee ka jira deegaanada dowlgoboleedka galmudug sidoo kale waxaa warbixin looga dhageystay wasaaradda howlaha guud oo ka warbixisay mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha oo dhowaan laga bilaabi doono galmudug sida takada hobyo dhismaha wadooyinka caasimada galmudug iyo wadada weyn oo isku xiri doonta magaalooyinka dhuusmareeb iyo cadaado dhismaha xarunta baarlamaanka galmudug oo heer gabagabaa maraya iyo sidoo kale dhismaha garoonka diyaaradaha caasimada galmudug oo si tartar leh hadda ku socda dhismihiisu ugu dambeyntii golaha wasiirada dowlgoboleedka galmudug ayaa cod aqlabiyad la ku ansixiyey miisaaniyada galmudug oo samaysay koror ka badan boqolkiiba labaatan iyo heshiiska golaha wadatashiga qaranka wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlgoboleedka galmudug cali maxamuud faarax cali seeko ayaa marka uu soo dhammaaday shirka golaha wasiirada warbaahinta la wadaaga waxyaabihii kasoo baxay shirka golaha wasiirada dowlgoboleedka galmudug ka qabsoomay shirkii golaha wasiirada oo shir gudoominayay madaxweyne axmed cabdi kaariye madaxweynaha galmudug qorqor shirkaas madaxweynuhu uu gudoominayey ayaa waxaa looga hadlay dhowr qodob waxaa warbixin looga dhegeystay shirkaas wasiirka howlaha guud oo runtii isaguna aad uga hadlay maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha sida dekedii hobyo wadooyin runtii aad u badan oo caasimadda ka fulaya ilaa koo iyo toban waddo sidoo kale waddo ilaa toddobaatan kilomitira oo caasimadda dhex mari doonta sidoo kale airbortkii caasimadda oo isaguna meel fiican oo gebagabaa maraya doorashadaa midaysan oo runtii galmudug horena ay diyaar ugu ahayd iyadoo iyadu inay iskeed u qabsata rabtana dib ay ugu hakatay golaha wadatashiga qaran iyo doorasho midaysan in waddanka laga qabto haddana galmudug ay ka mid tahay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka dowladaha ugu horeeya runtiina ay diyaar u tahay inay doorashadaas maaragtay ay ay ay maaragtay ka mid noqoto iyadu qabato oo la qabto dadka soomaaliyeed ee galmudug ku noolna loo diyaariyo intaas ayaa iyadana laysla aqbalay waxaa kaloo golaha wasiiradu ay ansixiyeen maanta miisaaniyaddii labada kun iyo shan iyo labaatanka oo runtii iyadana warbixinteeda iyo laga dhegeystay wasiirka maaliyadda taas oo runtii koror samaysay ilaa shan iyo labaatan gaaraya runtii maaragtay guul weeye waana waana la ansixiyey dukumenti miisaaniyadda shan iyo labaatanka shirka golaha wasiirada galmudug ayaa ah toddobaadle toddobaadkiiba mar la qabto iyadoona looga hadlo waxyaabihii ugu dambeeyey ee toddobaadkaas ay sameeyeen qaar ka mid ah wasaaradaha dowlad goboleedka galmudug si loo dardargeliyo arrimaha horumarinta bulshada